faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duur ee raadiyo cadaado qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon
dowladda soomaaliya oo si wada jir ah uga tacsiyeeday geerida xalay ku timid guddoomiyihii gobolka nugaal ee maamulkaasi puntland
puntland oo sheegtay inay ka wareysay qaraxii xalay ka dhacay magaalada garowe ee gobolka nugaal
madaxweynaha galmudug garabka gaalkacyo oo tacsi tiiraceen leh u diray eheladii uu ka baxay guddoomiyihii gobolka nugaal ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo dil u geystay rag la sheegay inay bastoolado ku hubaysnaayeen
maamulka gobolka banaadir oo ku baaqay in aan la isugu imaan goobaha ay dadweynuhu ku kulmaan si looga hortago faafitaanka cudurka covid nteen ee dunida faraha ba-an ku hayaan
maamulka puntland iyo guddiga kahortaga cudurka korona oo kulan looga hadlayo kahortaga cudurka korona virus ku wada qaatay gudaha magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland
madaxda jubbaland oo siyaabo kala duwan uga tacsiyeysay geeridii ku timid guddoomiyihii gobolka nugaal ee xalay qaraxa lagula eegtay bartamaha magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi puntland
iyo weerar dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada baaqiyo ee dalka faransa
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka ronaa warka duura ee maanta iminkaas ah
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa maalinimo isniin ah taariikhdu ay ku hasiisan tahay soddonka bisha saddexaad ee maaj sanadku waa laba kun iyo labaatan wadajir maanta waxaa halkan warka idinkaga akhri doona anigoo ah maxamed axmed aadan iyo weliba anise cali xuseen mahadsanid maxamed iminkana warkii oo dhan dowladda soomaaliya ayaa si wadajir ah uga tacsiyeysay geeridii xalay ku timid guddoomiyihii gobolka nugaal ee maamulka puntland maxamed axmed aadan qodobkan haynoo faahfaahiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa siyaabo kala duwan uga tacsiyeeyey weerarkii uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka nugaal ee xalay fiidkii ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland madaxweyne farmaajo oo qadka telefoonka kula xiriiray siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ayaa marka hore uga tacsiyeeyey geerida guddoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi guujir oo qaraxaasi lagu dilay sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa caafimaad deg deg ah u rajeeyey shakhsiyaadka kale ee waxyeeladu ka soo gaartay weerarkaasi islamarkaana isbitaalka ku sugan dhankiisa ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo warqad qoraal ah soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa ka hadlay weerarkan wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu ay xanuunka la qaybsanayso ehelada iyo qaraabada uu ka baxay guddoomiyihii gobolka nugaal xasan cali khayre ayaa si gaar ah puntland uga tacsiyeeyey geeridii ku timid marxuum cabdisalaan xasan xirsi guujir isagoona allah subxaanahu watacaala uga baryey in jannadiisa firdowsa uu ka waraabiyo weerarkan oo uu fuliyey qof naftiis halliga ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay kooxda al-shabaab garowe oo saldhig u ah puntland ayaa waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu amniga fiican soomaaliya waxaana madaxda maamulkaasi ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan amniga si looga hortago suurtagalnimada weeraro kala duwan oo ay soo qaadaan al-shabaab puntland ayaa sheegtay inay ka warreysay qaraxii xalay ka dhacay magaalada garowe ee gobolka nugaal madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa marka hore ka tacsiiyey geeridii gudoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi guujir kaasoo ku geeriyooday qarax ismidaamin ahaa oo xalay ka dhacay magaalada garowe deni ayaa sheegay in puntland ay ka go'an tahay inay ciribtirto nooc kasta oo ah waxa loogu yeero argagixisada falalka noocaasi oo kale ahna aysan cabsi gelinaynin madaxda iyo shacabka puntland wakhti badan ayuu sheegay in la geliyey in falal amni darro lagu abuuro deegaanada puntland islamarkaana ay ka warreysay xogta qaraxi ka dhacay magaalada garowe laguna daba jiray runtii waa far argagixiso oo aada u foolxun oo aan marnaba la aqbali karin waxaan aada iyo aada uga xunnahay falka noocaasa inuu magaalada garowe ka dhaco waa qadar eebbe waxaase ilaahay idankiis rajaynaynaa wixii waxaa geystay iyo wixii ka dambeeyey in ay cawaaqibta ay leedahay arrintaas ay mutaysan doonaan namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaasa ciribtirkooda aan qayb ka ahaano waxaan ilaahay idankiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeenna isku duuban inaan dadka noocaasa aan meel la yaqaan uga soo hori doona haddii ilahay idanka dhigo waxyaabaha aan aada xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sarwadayaal ah ay bartilmaamaysanayaan inay ka faa'iidaystaan wanaagga iyo horumarka puntland ay gaartay dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga shacab diidan argagixisiga shacab isku duuban waxay muujinaysaa dadka noocaaso cadaawadda noocaasa wata xogahooda waan helaynay diyaargarowga dowladdu waa u jiray laakiin tay xala dhacday qadar dhacday bay ahayd laakiin waxay ahayd fal xogtiisana maalmaha kan la ogaa ee lagu raad joogay wixii idmanaabaa dhacay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer puntland dowladooda inay diyaar u tahay in ay arrintaas ka shaqayso al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxi ka dhacay magaalada garowe iyagoo oo sheegay in qaraxaasi ay ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka puntland madaxweynaha galmudug garabka gaalkacyo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii uu ka baxay gudoomiyihii gobolka nugaal madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed wacaale geelle xaaf ayaa si kulul uga hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu tacsi tiiraanyo u diray intii ku dhimatay shacabkii iyo madaxba waxa uuna ilaah uga baryay in inta dhaawacana uu caafimaad deg deg ah siiyo xaaf waxa uu si gaar ah tacsi ugu diray eheladii gudoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan axmed xirsi oo qarxii xalay lala eegtay dhaawac ka soo gaaray mar dambe ugu geeriyooday waxa uuna eebbe uga baryay in uu u naxariisto jannadana ka waraabiyo qarxii xalay ka dhacay garowe ayuu axmed caaligeelle xaaf wax lagu xumaado ku tilmaamay waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto
sida uu ku faahfaahinayo cismaan axmed maxamed ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dil u geystay rag la sheegay inay bastoolado ku hubaysnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa gudaha suuqa bakaaraha waxay maanta ku toogteen rag la sheegay inay hubaysnaayeen dad ku sugan suuqa bakaaraha oo la hadlay idaacadda raadiyo cadaado ayaa waxa ay sheegtay in ciidanku raggaas oo laba ah ay ku toogteen suuqa khaliifa iyagoona ku hubaysnaa basoolado sidoo kale ciidanka amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay inay dhaawac u geysteen laba ruux oo kale oo rag ahaa kuwaasi oo wararku qaarkood ay sheegayaan in ay la socdeen ragga la toogtay ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa haatan ku sugan suuqa khaliifa ee ku dhex yaala gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho iyagoona halkaasi ka wada howlgallo kala duwan weli ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya oo ay uga hadlayaan ragga lagu dilayo kuwa lagu dhaawacay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa ku baaqay in aan la isugu imaan goobaha ay dadweynuhu ku kulmaan si looga hortago faafitaanka cudurka covid-19 mar kale maxamed axmed aadan waxay noo faahfaahiyo duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee maamulada degmooyinka gobolka banaadir kaasoo diiradda lagu saaray ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada sida fudud ku faafa ee loo yaqaano coronavirus shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa ka soo baxay go'aano lagula dagaalamayo fayraska corona oo farabaan ku haya caalamka gudoomiye cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ku amray guddoomiyaasha maamulada degmooyinka iyo saraakiisha hay-adaha amniga in la joojiyo dhammaan isu imaatinka dadweynaha gaar ahaan hoteelada iyo maqaayadaha lagu qaxweeyo sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka muqdisho inay muujiyaan taxadar iyo feejignaan dheeri ah si looga hortago cudurka coronavirus caabuqa corona oo markii hore ka soo bilowday dalka shiinaha ayaa ku fiday caalamka waxaana dowladda federaalka ahi ay xaqiijiyeen ilaa saddex ruux ilaa iyo haatan wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha kale ee dowladda ayaa haatan wadda qorshayaal guud oo looga hortagayo faafitaanka uu samaynayo cudurka coronavirus sida ay qodobkan ku dhammaystiraysaan sacali xuseen maamulka puntland iyo guddiga kahortagga cudurka corona ayaa kulan looga hadlayo sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus ku wada qaatay magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dali oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaashe ayaa kulan la qaatay guddiga amniga iyo guddiga u qaabilsan ka hortagga cudurka covid gudoonka labada guddi ayaa warbixin ka siiyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa ayna ka warbixiyeen xaalada guud ee amniga puntland iyo sida looga diyaargaroobaya ka hortagga cudurka covid nteen ee adduunka ku fiday go-aamo ka soo baxay shirka ayaa waxaa ka mid ahaa in badow xiliyada habeenkii ah lagu soo rogay deegaanada puntland kaas oo bilaabanaya labaiyo tobanka maqribnimo kuna eg ilaa shanta subaxnimo sidoo kale waxaa la amray in laga bilaabo kowda abriil in la joojiyo basaska ka dhex shaqeeya magaalooyinka dhexdooda iyo kuwa u kala gudba magaalooyinka deegaanada maamulkaasi puntland sidoo kale in la xadiday goobaha dadku isugu yimaadaan sida goobaha ciyaaraha maqaaxyada lagu caweeyo iyo shirarka iyo kulamada goobaha kale madaxda jubbaland ayaa siyaabo kala duwan uga tacsiyaysay geerida ku timid gudoomiyihii gobolka nugaal ee xalay qaraxa lagula eegtay bartamaha magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi puntland war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa waxaa tacsi tiiraayo leh loogu diray guud ahaan shacabka iyo maamulka puntland geeridu ku timid allaha u naxariistay gudoomiyaha gobolka nugaan marxuun cabdisalaan xasan xidhsi sidoo kale qoraalka jubbaland ayaa waxaa si gaar ah tacsi loogu diray eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo uu ka baxay gudoomiye cabdisalaan xasan xidhsi oo u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qarax lala eegtay ugu dambeyntii jubbaland ayaa caafimaad deg deg ah u rajaysay inuu alla siiyo dadkii ku dhaawacmay qaraxaas oo uu ka mid ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka nugaal farxaan galangoole iyo dad shacab ah oo goobta ka agdhowaa war qoraal ah oo lagu faafiyey barta internetka ee al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in mas-uuliyadda qaraxaasi ka dhacday caasimadda puntland ee garowe iyagoona sheegtay in ay la beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi war-saxaafadeed ay soo saartay maamulka jubbaland ayaa waxaa u qornaa sida tan dowlad goboleedka jubbaland waxa ay tacsi tiiraayan leh u diraysa guud ahaan dowladda iyo ummadda reer puntland ugana tacsiyeynaysaa geerida naxdinta leh ee ku timid marxuun cabdisalaan xasan xirsi gudoomiyaha gobolka nugaal oo ku geeriyooday qarax lala eegta oo ay argagixisadu ka geysatay magaalada garowe sidoo kale dowlad goboleedka jubbaland waxa ay si gaara ugu tacsiyeynaysaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuunka dowladda jubbaland waxa ay cambaaraynaysaa falkaas guracan oo ay argagixisadu ku weerartay ummadda reer puntland waxayna ku baaqaysaa in hal meel looga soo jeesto la dagaalanka kooxaha argagixisada ugu dambeyntii waxa aan alle uga baryaynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay marxuunka inuu samarya iimaan ka siiyo isagana jannatul firdowso geeyo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi jubbaland intaa maanta waxaan kusoo gebagabeynaynaa warkii duhur ee aad kala socoteen raadiyo cadaado warka maanta waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ah maxamed axmed aadan iyo weliba ani sacali xuseen wadani warkan warka xiga intaynu mar kale dib ugu kulmayno waa bahdii warka duhur oo idinleh sidaa iyo isma dhaafno